kulanti wacan subax wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waxaa ka mid a maamulka degmada beledweyn oo ku baaqay in laga qayb qaato dhismaha cisbitaalka magaaladaas oo qaraxii saddex iyo labaatanka bishan ku burburay booliska gobolka banaadir oo xalay howlgallo sameeyey kadib kulamo amni oo ka kala dhacay xafiisyada madaxweynaha iyo midka ra-iisul wasaare kursiga ay ku tartamayaan musharixiin ay ka mid yihiin taliya sanbalulshe iyo weliba madaxweynihii hore ee hirshabeelle oo shalay dib loo dhigay oo maanta la qabanayo xukuumadaha qatar iyo soomaaliya oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dowladood dhismo masjid oo hakad u galay lacago kor u dhaafaya lixdan kun oo dollarka maraykanka ah oo lagu yeeshay iyo culimmada gacanta ku haysa masjidkaas oo qayla dhaamisa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa isniin taariikhduna ay tahay siddeedii labaatanka maarso sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran duqa degmada beledweyne ee gobolka hiiraan nadar ayaa sheegtay amaba ugu baaqday bulshada soomaaliyeed in ay ka wada qeyb qaataan dhismaha xisbitaalka guud ee magaalada beledweyn kaasoo burbur xooggan uu kasoo gaaray qarax saddex iyo labaatankii bishii maarso ee sanadkan ka dhacay gudaha magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan nadar ayaa warfidyaanka kula hadashay gudaha cisbitaalka
maanta waxaan dhex taaganahay cisbitaalkii degmada beledweyne oo uu burbur aad u maaragtay xoogan ka dhacay qaraxii ka dhacay maalintii khamiistii degmada beledweyne run ahaantii cisbitaalka beledweyne wuxuu tiiru ahaa gobolada dhexe etoobiya iyo tuulooyinka ku hareeraysan degmadan runtii dadka aadka u tabarta yar oo aan ka bixi karin inay brivate ka tagaan inay isbitaalada habeenkii lacag ka bixiyaan inaysan daawo gadin ayaa lagu saacidayay inkastoo aan aysan jirin hay-ad si toos u caawinaysay laakiin haddana waxaa aada isugu howlay dhallinyarada waxbaratay ee degan degmadan beledweyne oo ama dhaqaatiira ama neersis ah ama ogsalari ah ama waardiye ah ama nadaafada wax mushaaraho ay qaadanayeen ma jirin waxay aqoontooda ku saacidayeen dadka masaakiinta ah oo danyarta ah oo degmadan degan runtii qaraxii wuxuu saameeyey haba yaraatee wax u hara isbitaalka inaysan jirin ama emergency ha ahaato ama saalidii khaliinka ha ahaato ama farmashiya ha ahaato ama shaybaar ha ahaato ama dhismihiisii oo aada u burburay sidaas daraaddeed wuxuu u baahan yahay dhammaan in loo wada istaago hadday federaal tahay hadday state tahay hadday ganacsatada ilaahay waxsiiyey oo u dhalatay dalkan iyo midaan u dhalan oo dee ilaahay ay xoolahooda inay sadaqaystaan kusoo duwa intaba waxaan ka codsanayna anigoo ku hadlaya magacayga magaca dhaqaatiirta magaca shaqaalaha iyo magaca danyarta degan degmadan beledweyne in loo soo gurmado sababtoo ah wax haba yaraatee saaka qof inta la keeno la sixin karaa ma jiro qof la daaweyn karaa ma jiro qof maaragtay haba yaraatee tasiilaad caafimaad loo samayn karaa intaba ma jiro dowladda federaalka khaasatan wasaaradda caafimaadka oo ay fawsiya wasiirka ka tahay waxaan ka codsanaynaa cisbitaalka beledweyne wax u haray ma jiraan isagaa dayactir u baahan wax alla wax tasiilaadaho caafimaado loogu talagalay aagaba ha u yaraatay istaalka shaqaalaha kale waxay diyaar u yihiin inay xoogooda sadaqaystaan annaguna waxaan diyaar u nahay inaan wixii tasiilaada la garab taaganahay ka maayar ahaan waxaan ka codsanayaa statekan uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne cali guulaawo oo ilaahay mahadis maantan uu ku sugan yahay degmada beledweyne in dhibaatadii dhacday uu ka warhaaya saameyn xoogan ay ku yeelatay iyo burbur isbitaalka madaxweyne waxaan soo jeedina kaan codsana inaad timaado isbitaalka beledweyne indhahaaga ku aragtid
waa duqa degmada beledweyn nadar oo ka hadlaysay burbur xoog leh oo soo gaaray cisbitaalka guud ee magaalada beledweyn oo saddex iyo labaatanka bishan uu qarax xoogan ka dhacay iyadoo ay nagu soo fool leedahay bisha barakaysan ee rabadaan oo ay maalmo qura ka harsan tahay haddana saacadihii lasoo dhaafay waxaa xafiisyada madaxweynaha iyo midka ra-iisul wasaaraha ka kala dhacayay shirar amni oo diiradda lagu saareeyey amniga caasimadda muqdisho madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isniintii amaba sabtidii kulan la qaatay taliyayaasha ciidamada qalabka sida guddoonka gobolka banaadir ayaa faray in ay kordhiyaan howlgallada adkeynta amniga caasimadda maadaama dalka uu ku jiro xilli doorasho ayna soo wajahan tahay bishii barakaysneedda ramadaan loona dhimriyo shacabka inta ay howlgalladu socdaan sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa isna shalay kulan looga hadlayay ammaanka lagu qabtay kaasoo ay yeesheen madaxda ugu sarreysa hay-adaha amniga dalka iyo howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika amisom iyadoo taas laga duulayo ayaa xalay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa laga sameeyey howlgal howlgalkaas oo ay sameeyeen ciidamada booliska ayaa waxaa laga sameeyey degmada howlwadaag gaar ahaan baarubax iyo weliba xaafadaha ku hareereysan waxaana lagu soo qabqabtay qaar ka mid ah dad la sheegay in aada loo tuhmayo howlgalkan ayaa waxaa hogaaminayey taliya ku-xigeenka qeybta weliyow cadde gaashaanle isaaq maxamed ciise faratool iyo taliyaha degmada howlwadaag najiib carab
howlgalkan wuxuu daba socdaa xaqiijinta amniga maadaama bishii barakaysneed nagu soo fool leedahay waxaan u diyaargaroobaynaa inaan muxuu ahaa ammaanka caasimadda inaan sii bilowno maadaama madaxdii ugu sarraysa ee muxuu ahaa amar ay baxsheen sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in muxuu ahaa bisha barakaysan loo diyaargaroobo sugidda amniga dadka muxuu ahaa muslimiinta ah oo cibaadaysanaya in ay nabad ku soomaan nabadna ku afuraan sidaas darteed howlgalkan degmadan kaliya kaba socdo wuxuu ka socdaa dhammaan degmooyinka magaalada muqdisho dhan iyo qaybaha kala duwan sidaas
waa hagaag weli waxaad la socotaan warka subaxnimo dalsan muqdisho dhismaha masjid laga dhisayo degmada aan idhaahdee deegaanka daarusalaam ee gobolka banaadir ayaa hakad u galay lacag kor u dhaafaysa lixdan iyo afar kun oo doolarka mareykanka ah oo lagu yeeshay dhismaha masjidkaas iyadoona culimmada gacanta ku hayso dhismaha masjidkaas ay baaqdireen waa kan abuukardeex masjidka iyo madarasada diiniga ah ee daarul iimaam ee deegaanka daarusalaam oo saddex bilood ka hor la dhagax dhigay haatana dhismihiisu uu marayo meel gabagaba ayaa waxaa soo wajahay caqabado dhinaca dhaqaalaha culimmada gacanta ku haysa dhismaha masjidkan iyo madarasada iyo qaar ka mida waxgaradka deegaanka oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay jiraan lacago deymo ah oo ka badan lixdan kun oo dollar kuwaas oo ku baxay dhismaha masjidka welina aan xal loo helin waxa ay cod dheer ugu baaqeen ganacsatada iyo dadka wax haysta in ay gacan ka geystaan dhismaha masjidkan sheekh abuukar xasan maalin iyo culimmadii kale ee goobta ka hadashay ayaa ku dheeraaday muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedahay in laga qayb qaato dhismaha guriga ilaahay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoo suurtogeliyey masaajidkii daarul iimaan inuu noo shuban yahay laakiin walaalayaal waxaan doonaynaa inaannu dhammaanteen aannu u wada ducayno dadkii muxsiniinta ahaa oo heerkan quruxda badan masaajidkan soo gaarsiiyey daarul iimaan ilaahay dadkooda allah u barakeeyo deeqooda allah barakeeyo diinkooda allah barakeeyo kuwa faqrigaa faqriga allah ka qaado dad hodan ah dhaqaale ay ku cibaadaystaan oo ilaahay ugu dhowaadaan oo adduunyadooda iyo aakhiradoodaba horumarin ay ku sameeyaan allaha siiyo ilaahay guryana subxaanahu wa tacaala jannatulfirdows allaha uga dhigo intaa ka bacdi walaalayaal masaajidku si uu hore ugu sii socdo oo u dhammaystirmo waxaannu doonaynaa inaannu idinla wadaagno baahida hadda taagan ee masaajidka masaajidka walaalayaal hadda wuxuu u baahan yahay shamiito waad garanaysaan xilliga salaaxa ama laba haddii la gaaro shamiito masaajidku wuxuu cunahayaa aad u fara badan marka masaajidku shamiito ayuu u baahan yahay wuxuu kaloo u baahan yahay walaalayaal bulukeetina masaajidku uu u baahan yahay waxaa kaloo jira sidaasoo kale madrasadii ama dugsigii qur'aanka oo masaajidku uu iska lahaa isaguna waa bilow oo wuxuu u baahan yahay dhagax jaay ayuu u baahan yahay sidaa walaalayaal darteed qof walba ahi saddaqada aannu sheegnay xibinta uu ka qaadan karo waa diyaar ha ka qaato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay in ilaahay deeqaaga uu kuu barakaynayo markaad ilaahay dartii aad deeqaaga u bixiso
ninka idin hadlaaya waa khaadumkii masjidka daarul iimaan magacayga waxaa la yidhaahdaa cusmaan xasan maalin waa khaadumkii masjidka oo joogay wax alla wixii sadaqo keensanaya jaahis u ahaa inuu ka qabto marka masaajidkuna meel fiican ayuu marayaa baaraka allahu fiikum sidaad arkaydiin saanqaafkii ayaan dul taagannahay muddo adiga lix maalmood ka hor ayaa la shubay hadda kabacdi waxaan u diyaargaroobaynaa insha allahu tacaala ilaahay haddii noo ogolaado salaaxmadii marka salaaxmadu dadka dhismaha yaqaan waxay u baahan tahay shamiido iyo caro ayay u baahan tahay marka qof walba intii tabarteeda baaraka allahu fiikum ha ka soo qayb qaadato masjidkuna waa laydin sheegay meesha uu ku yaalo waa warshadda shaakir oo isbuunyada dhinaceeda qorax soo baxa ayuu ku yaalaa taleefankaygu waxa waaye lix kow iyo toban konton iyo saddex afartan iyo shan mar kale markaan ku celiyo taleefanku waa lix kow iyo toban konton iyo saddex afartan iyo shan baaraka allaahu fiikum masaajidka soo taageera wax cid walba karaankeeda ku soo taageerto qoftii shamiido wadda qoftii caro wadda qoftii jaay wadda masaajidka wuxuu leeyahay oo kale madraso ayuu leeyahay way ku dhinac taallaa qof walba wixii iyadana ah laga qaabto iyadan way noo socotaa bilow fiican inoo mare baaraka allaahu fiikum waxuu u baahan yahay masjidku baahiyo fara badan oo ay ka mid tahay in lagu loo soo loo maaragtay loo soo tabaruco oo dadka walaalaha sida shamiitadii iyo jaygii iyo mutuleelkii iyo agabkii dhammaan caramaanyadii iyo albaabadii iyo masjidka wuxuu galaa maaragta labarfiinaha oo shaqo aad u adag ah sida sheekhu idinla wadaagana deynna waa ay jirtaa oo masjidka lagu leeyahay ilaa lacag lixdan kuna madrasadana ayaduna aasaasay maraysaa masjidka sida aad kaamirada ka aragteen walaalayaal insha allahu bishii ixsaankana waa lagu jiraa oo bishii ramadaan ee ixsaanka oo qofka wixii ilaahay agtiisa uu baxsado loo laalaabaayo ayaa nagu soo dhow oo sadaqadu ay fureed oo malaa'igtu ay ducaynayaan oo wuxuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xilliyadan oo kale in malaa'igtu ay leeyihiin yaa baaqiya alkhayri aqbil khayr qofkii raadinayo raba khayr inuu maaragtay samaysto soo soco oo soo qaabil oo yaa baaqiya shari amsik qofkii shar iyo maaragtay fasaad iyo wixii hantidiisa meel xun ku bixi jiro ka joogso marka ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay biriga ma gaari kartiin ilaa aad bixisiin waxaad jeceshiin birigu waa nicmada iyo camalka weyn ee jannada qofku ku mutaysto waxaa lagu gaaraa waxa la jecel yahay qofku waa lacagta lacagta inuu bixiyo nabigeennanu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa wuxuu noo damaanad qaaday man banaa lilaahi masjidan bana allaahu lahu beytan fi ljanna qofkii masjid dhisa oo ka qayb qaata wax yarba ha ahaatee in ilaahay guri uu jannada uga dhisaayo marka walaalaha muxsiniintan waxaan leenahay soo qaabila faa'iidooyin fara badan ayaa lagu gaaraa yacni masaajidda ilaahay oo la dhiso kow qofku wuxuu ku helaa maalkiisa ilaahay u barakaynaayo sidayba ilaahay uu yidhi wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wixii aad bixsatiin ilaaha idiin laalaabaayo idiin badinaaya oo beddelkeed idiin siinaaya waxaa kaloo lagu gaaraa maxabada ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka ilaahay inuu ku jeclaado beydka ilaahay taageeray wa axsinuu in allaha yuxibu lmuxsiniin ixsaan sameeya ilaahay dadka muxsiniinta waa jecel yahay sidaas oo kale waxaa lagu gaaraa qofka inuu gurigii jannadii ilaahay subxaanahu wa tacaala guri ka dego oo meeshaan masjidka uu dhiso daraaddii ilaahay guri jannada uga dhiso sida nebigeennu uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam walaalaha intii hore uga qayb qaadatay ilaa masjidka bilowgiisii yacni dal iyo dibad meeshay joogaan rag iyo dumar ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa ducada sheekha inuu aqbalo qof walbana muraadkiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu fududeeyo ilaahay subxaana wa tacaalaana qof walba waxa uu ku doonaya sadaqadiisa adduun iyo aakhire inuu ku siiyo walaalaha kale oo ina daawanaya ama ina dhegaysanaya caalamka meeshay joogaan waxaan leenahay insha allahu tacaala akoonnada iyo lambarada shaashadda inkaga muuqda masjidka ha la soo taageero oo waa gebangebo ha la dhammaystiro insha allahu tacaala qof kastana insha allahu ilaahay waxaan rajaynaynaa wax fara badan maal fara badan uu masaajidka masjidka uga qayb qaato in maaragtay uu ilaahay subxaana wa tacaala uu siin doono culimmada masjidkan iyo dadka deegaanka waxa ay ku qalbi qabuusan lahaayeen marka ay arkaan dhismaha masjidkan oo salaada alle lagu oogayo iyadoo aysan jirin wax deymo ah oo lagu leeyahay waxaana hubaal ah in ay jiri doonaan muxsiniin soomaaliyeed oo kayrka jecel oo xallin doona deymaha masjidkan si loo dhammaystiro abukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qatar oo safar shaqo ku jooga magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka arrimaha gudaha ee dalka qatar mudane sheekh khaalid binu khaliifa waxayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka iskaashiga labada dowladood ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa dowladda qatar iyo amiirka dalkaas sheekh tamiim binu xamdi al thani uga mahad celiyey soo dhoweynta diiran ee loo fidiyey isaga iyo wafdigiisa isagoo hoosta ka xariiqay in kulamada noocan ahi ay dardargelin u yihiin mashaariicda horumarineed ee labada dowladood islamarkaana ay iska kaashanayaan qatar iyo soomaaliya dhankiisana ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka arrimaha gudaha ee dalka qatar ayaa tilmaamay sida ay dadkiisa uga go-an tahay sii xoojinta xiriirka labada dal iyo labada shacab ee walaalaha ah iyadoo mudnaanta la siinayo qorshayaasha labada dal ee hortabinta leh warkii aad kala socoteen dalsan muqdisho akhyaaray xilligan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlaxel yaabaa talalxel